أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين waxaynu maraynay sheekh raximah اllahu tacaala isagoo ka warramaya rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeyahay naadimku raximah اllah nabiyuna muxamadu nabiyuna muxamedi min haashimi ilى اdabiixi duna shakin yantami arsalahu اllahu ilayna murshida waraxmaة lilcaalamiina wahuda مولده بمكة المطهرة هجرته لطيبة المنورة بعد أربعين بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه عشر سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأن شأنه ووحدوا وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى إلى آخره وعكشة كينا يا نبي عليه الصلاة والسلام وحن سوشة نبي صلوات الله عليه وسلامه abtirsiintiisa iyo nasabkiisu inuu qeybsan yahay qeyb la isku waafaqsan yahay iyo qeyb la isku khilaafsan yahay iyo qeyb aanay cidna sugi karin nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaa cadnaan waa la isku waafaqsan yahay cadnaan ilamaa iyo lagala soo gaadhay nebiyullaahi ibraahim ismaaciil ibnu ibraahim waa la isku khilaafsan yahay dadna waxbay ka dhimaan qaarna waxbay ku daraan nebiyullaahi ibrahim ilaa shiit ibnu nuux ilaa nebiyullaahi aadamna khilaaf fara badan baa ku jira lama sugi karo lama sugi karo wuxuu leeyahay marka nebiyuna muxamedin nebiyullaahi muxamed salawaatu ullaahi calayhi wasalaamu min haashimin reer haashim ayuu ahaa ilى الdabiixi duuna shakin yantami yantami wuxuu ku aftirsadaa ila dabiixi kii la gowracay duuna shakin shaki la-aan nebiy llaahi ibraahim baa la yidhahdaa adabiix amba adabiix اlأwal markii ilaahay subxaanahu watacaala nebiy llahi ismaaciil a nebiy llahi ismaaciil baa la yidhahdaa dabiixa markii ilahay nebiy llaahi ibraahim ilaahay uu faray ilmihiisa ismaaciil inuu gowraco inankiisa keliya ee dirqigaba uu ku helay isagoo nin weyn oo siddeetan jira u dhashay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay imtixaamay ibraahim waxaa la faray inuu inankiisa gowraco nebiyullaahi ibraahim amarkii wuu qaatay inankiisii ismaaciil buu ushee u yeedhay wuu u sheego wuxuu ku hi arrinka noocaas baa laynaga rabaa talo maahee waa la fulinayaa ilaahay wuxuu ina faray in aan ku gowraco gacantayda inaan kugu dilo marka yaa aba tifcal maa tu'mar isna inanka iyo iyo aabbuhu way kala daraayeen siday amarka ilaahi subxaana wa tacaala u qaadanayaan way kala daraayeen wuxuu ku yidhi aabba waxaa ilaahay kufalay ku faray dee yeel wax kale ma yaallaani falamaa aslama watallahu liljabiin wanaadaynaahu an ya ibraahiim qad sadaqta aru'ya markii inankii uu soo qaaday ee dhulka uu jiifiyey ee dhinaca uu dhigay ee bilaawihii amba mididii uu dhuunta ka saaray ayuu ilaahay subxaanahu watacaala maaragtay u waxyooday markii ay wax walba soo dhammaadeen camalka inuu fuliyo quri ay hadhan tahay inuu gowraco oo keliya ay hadhan tahay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyay wafadaynaahu bidibxin cadiim waxaanu ku furannay gowrac weyn udxiyada la udxiyaysto hadda ayaa lagu furtay nebiyullaahi ibraahim imtixaankaasi uu ka soo baxay afar imtixaanoo waaweyn buu qur-aanku sheegay nebiy llaahi ibraahim inuu soo maray afartaba inuu ka soo baxay waibraahim aladii waibraahima aladii wafaa ibraahimkii oofiyey imtixaankii laga qaaday ibraahimkii ka soo baxay markaa dabiix waa nebiy llaahi ismaaciil nabiyunaa nabiyunaa muxamedin min haashimin haashim xaggiisa ayuu ka ahaaday haashim baa dhalay reer beni haashim buu ahaa soomaali o dhan baa sheegatay soo moogid soomaali oo dhan oo reer beni haashim qabiil kastaa keligiiba reer beni haashima bakhaylnimada habay iska sheegtay hadduu qaar kuwa kalena u ogolaado xamay ahaateen keligiiba reer beni haashima kuwa kalena waa gurumgaram iyo oromo iyo meel daran qaar ka yimi lama yaqaano inagu reer beni haashim baynu nahay dureeddii baynu nahayoo qolyaha reer galbeedkaha iyagu ma aha kuwa reer galbeedka waxay leeyihin kuwan meel keliya ka yimaadeen ninka ayaa soomaali oo dhan qoys kastaaba teeda kale waxoogaa shiica bay nagu jirtaan u malaynaya waagii hore oo reer bani haashimna wuxuu uga sii aruuraa xuseen ibna cali ibna abi aalib mid xasan sheeganaya ma jiro reer bani haashim xasan iyo xuseen oo keliya tama ahayn ummaddii kale aawe ilaah baa yaqaana laakiin nebiy llaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam hadday horta meel qabsadeen dee meel fiican baabay qabsadeenoo mar haddii abtirsiinta ay la doonanaya nebiy llaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam way fiican yihiin waxaaba jira qaar soomaalida ka mida oo aaminsan inaynu aynan ahaynba carabe iska daa reer bani haashimi aynan carabba ahayn xataa alcarab almustacrib aynaan ahayn inaynu faraacinadii ka soo jeednay iyo odaygii gees lo odhan jiray waxay aaminsan yihiin faraacinadii fircoon kii nebiyullaahi muuse la dagaalamayey bahdiis iyo reerkoodii inaynu ka mid nahayoo xufriyaadka iyo waxyaabaha la qodqoday waxyaabaha lagu arkay waxaa ka mid a waxyaabo af soomaaliya oo kale u egeg marka inaku waxaynu ku abtirsannaa fircawn iyo raggaasoo waa se uu ka eegaya xagga taariikh dheeraanta iyo dee iyaga maaragtay ka ka fac weyn carabta laakiin meel daran buu kaasi inagu tuuray ninka yidhi reer bani haashim baa tihiinna ma sugin ninka yidhi faraacina ka soo jeedaana ma sugin laakiin de haddii layna doorasiin lahaa labada waxaynu qaadan lahay reer bani haashim baa nahay nabiyunaa muxamedin min haashimin ila dabiixi duuna shakin yantami yantami wuxuu ku abtirsadaa ila dabiix nebiyullaahi ismaaciil duuna shakin shaki la'aan taa layskuma haysta buu ujeedaa markaa wuxunbuu sheegay intii laysku waafaqsanaa intii laysku waafaqsanaa iyo intii khilaafku ku jiray wuxuu ka saaray meesha intii aan la sugi karahayn arsalahu allaahu ilayna murshidan ilaahay wuxuu inoogu soo diray isaga xaggeenna murshidan isagoo ina tilmaamaya waraxmatan rasuulka waxaa loo soo diray isagoo naxariis للcaalamiina caalamka naxariisu ah wa hudan iyo hanuun arsalahu rasuulka ilaahay arsalahu wuxuu usoo diray rasuulka allahu ilaahay ilaynaa aggii xaggeenna murshidan isagoo ina tilmaamaya waraxmatan isagoo naxariis wa hudan isagoo hanuun u ah lilcaalamiina caalamka caalamka inuu hanuuniyo caalamka inuu tilmaamo caalamka naxariistu inay soo gaadho intaasaa rasuulka calayh salaatu wasalaam loo soo diray mawliduhu halkuu ku dhashay bimakata almutahara waa maka maka ayuu ku dhashay hijratuhu hijradiisuna liiibati lmunawara wuxuu u hijrooday iiba amba yasrib amba madiina ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u hijrooday waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisa waxyaabaha qaar waa laysku waafaqsan yahay sanadkuu dhashay caamulfiil inuu ahaa xilligii maroodigu ninkii xabashiga kacbada u weeraray ee maroodiyaasha watay waa la isku waafaqsan yahay maalintuu dhashay inay ahayd maalin isniina waa la isku waafaqsan yahay meeshuu ku dhashay maka inay ahayd waa la isku waafaqsan yahay waxaa la isku khilaafsan yahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam taariikhdee buu dhashay bishee iyo maalintee bishaas maxay ka ahayd waxay u badan tahay rabiicu lawal marka la si kasta la isugu celceliyo ee riwaayaadka la akhriyo ee taariikhda shamsiga iyo taariikhda kale hijriga labadaba la isku akriyo maalin isniina hijriyada de ma jirin waxay waafaqsanayd miilaadiga labaatanka abril شhan boqol toddobaatan iyo ko labaatanka abril شhan boqol toddobaatan iyo ko rabiic اlأwal saddex iyo konton sano ka hor hijradii nebiga calayh الsalaatu wasalaam marka waa rabiiculawal ma labiyo tobankeediiba ma afariyo tobankeediiba ma sideedeediiba ma sideed ilaa labiyo toban ba la isku khilaafsanya ma sideedba ma sagaalba ma tobanba ma koobiyo tobanba mise waa labiyo toban maalinta rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu dhashay ijmaacna kuma soo aroorin mu'arikhiinta iyo nimanka taarikhyaanka ah inuu isku khilaafsan yahi marka haddii xataa laysla waafaqi laha rasuulka maalintuu dhashay ha loo dabaaldego taariikhdii la yskuma waafaqsanaa sideedda ilaa labiyo tobanka inta udhaxaysa oo rabiiculawala baa khilaafku u badayay ragga qaarna rabiculawal way ka saaraan oo bilo kale sheegaan bacda arbaciina bada'a alwaxyu bihi afartan sano kadib bada'a alwaxyu bihi waxyigii baa ku bilaabmay rasuulka calayhi salaatu wasalaam uma dacaa ilaa sabiili rabbihi dabadeedna wuxuu ku baaqay oo dadka ugu yeedhay jidka alle xaggiisa ilaahay xaggiisu dadka ugu baaqay cashara siniina toban sannadood qaa'ilan isagoo leh ayuha annaas dadow icbuduu caabuda rabban alleh tacaalaa sha'nuhu sha'nigiisu uu sarreeyo wawaxiduu oo kale keli yeela toban sano ayuu markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam madiine joogay afartan jir ayuu ilaa waxa weeyaan saddex iyo konton jir ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam joogay maka tobanka wuxuu uga jeedaa waa alisraa walmicraaj intii ka horreysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy cabdullahi bnu cabbaas bacaa bucita rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam liarbaciina sana famakasa halaaa casharata sana yuuxaa ilayh uma umira bilhijra fahaajara cashra siniin wamaata wahuwa bnu alaain wasittiin uu soo koobay cabdullahi bn cabbaas wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ilaahay soo saaray isagoo afartan jira afartankii goostay ayaa la soo saaray makana wuxuu joogay saddex iyo toban sannadood dabadeetana wuu hijrooday hijrada kadibna wuxuu sii noolaa toban sano dabeetna wuxuu dhintay rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo konton lixdan iyo saddex jira marka afartan jir waa la isku waafaqsan yahay ragga qaar baa waxay leeyihiin habeennaa ka dhinnaa qaarna waxay leeyihiin habeennaa dheeraa raxiiqulmakhtuumka sheekha qoray safiyu raxmaan almubaarak fuuri waa nin cajo badan waa ninka taariikhaha daqiiqaa sheega yani wuxuu sheegayaa maalintii gelin hore iyo gelin dambatay ahayd taariikhdii ay ku aadanayd maalintaasi bishay ku aadanayd iyo sanadkii taxqiiq fara badanina wuu ku jiraa wuxuu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam koob iyo labaatan ramadaan oo maalin isniina oo waafaqsan tobankii ogost tobankii bisha afraad lix boqol iyo toban ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam lasoo saaray lix boqol iyo toban waxaan wuxuu noqonayaa afartan sano iyo lix bilood taariikhda shamsiga ahina wuxuu noqonayaa sagaal iyo soddon sano iyo saddex bilood adiga wuxuu ku dhex wareegayaa waa afartan jiruun amba bilo yar yar baa ka dhiman amba bilo yar ayaa ayaa dheer da-da afartanka ah culimmadu way isweydiiyeen afartan jir rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaa loogu soo saaray waxay leeyihin waa da-da wax fara badan qofka ibni aadamkaas ibni aadamka ilaahi subxaanahu watacaala uu u buuxiyey yacni muddo fiican buu soo noolaa qofkaasi tajaarib fara badan buu soo maray waayo aragnimo macquula buu soo helay garaadkiisi iyo caqligiisu wuu dhammaystirmay itaalkiisi iyo awooddiisu way dhammaystirantay wax fara badan oo adduunka dhaafay haddii dee qof caqli leho wax kala garanaya uu yahay ma jirto carruurnimo ma sheegan karo dhallinyaronimona ma sheegan karo waa nin waayeela somaalidu waxay tidhaha waa garhmadoobe waa garhmadoobahaas xilligaa wixii ka dambeeya waa ciro weerar waa kolka ciradu ay kusoo bilbilaamata uun waa afartanka markuu xaggaa u dhaafo tahidaha kumaan darin laakiin ta da-daahi afartanka qofku markuu xaggaa u weydaarta uun ee dadka badankooda ay ceradu ay ku bilaamataa qur-aanku uu ka sheekeeyey ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay xataa idaa balaqa ashuddahu wabalaqa arbaciina sana qaala rabbi awzicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya wacalaa waalidaya waan acmala saalixan tardaahu waaslix lii fii duriyatii inii tubtu ilayka wainii min almuslimiin culimadu waxay leeyihin ducadaasaa habboon qofku afartan jir marka uu gaadho inuu ducada akhristo xataa idaa balaqa ashuddahu marka uu gaadhay halkii awooddiisa ay ku dhammaystirmaysay yacni xoog muruqaho usoo kordhayaana ma jiro maskax iyo garaad ku soo socdo haddii afartan sano maskaxda uu ku waayey shan iyo afartan jir ugu iman mayso jaaniska iyo waktiga la siiye wakti yar maaha marka waa ashuddahu kitaab baa jira laga sheekeeyey culimadii aan gaadhin afartan jirka haddana culimo baarica noqotay marka xilligaas qur-aanku wuxuu leeyahay ducadu waxay tahay rabbi awsicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya wacalaa waalidaya ilaahayo waxaad ii sakhirtaa amba waxaad ii sahashaa nicmada aad isiisay inaan ku mahad celiyo afartan sano haddaad isoo gaadhsiisay oo afartankaasi aan islaamnimo ku soo gaadhay oo garaadkaygu uu dhan yahay oo caqligaygu ii dhammaystiran yahay oo diintayda aan haysto inaan ka mahad celiyo ancamta calaya wacalaa waalidaya nicmada aniga isiisay iyo tii labadeeda waalidba waan acmala saalixan tardaahu inaan camal saalixaad raalli ka tahay aan sameeyo waaslix lii fii duriyatii ubadkaygana ilaahayow iyo hagaaji innii tubtu ilayka wa innii min almuslimiin ilaah waan kuu toobadkeenay wixii taqsiir iyo gaabise iga dhacay muddadaasi waan ka soo noqdo waan ka toobadkeenay muslimiintaanan ka mid ahay yacni waa muddada iyo da-da qofka muslimkaa haddii afartankaasi uu soo gaadho amba uu soo hawaysto ay tahay qofka muslimkaahi inuu inuu ilaaliyo waxaa la isweydiin karaa caqliga ibni aadamku xilliga uu sida fiican u shaqeeyaa ee qofkuna wax qaban karaa waa afartanka inta ka horeysa caqligu ha dhammaystirmaa afartanka iyo wixii kaag dhow dhow laakiin dee labaatan jirka iyo shan iyo labaatan jirka qofku waxbuu qaban karaa xilna waa la saari karaa rasuulka afartan sane maxaa lala sugayey risaaladda xagga hore maa laga soo bilaabo wax badan baabuu qaban kari lahaa culimmadu waxay leeyihiin waxay tilmaamaysaa ay tilmaam u tahay gaar ahaan culimmada dacwada iyo tarbiyaddu waxay leeyihiin qofka dacwadda intaanu bilaabin oo xaqliga iyo silkiga dacwadda aanu soo gelin oo aanu u madax bannaanaan waa in qofku tababar fiican soo qaato rasuulka calayhi salaatu wasalaam dudaa waa la diyaarinayey caqligiisaa la korinayey xumaantaa laga ilaalinayey xumaanta dadkiisa iyo qoomkiisa ay ku jiraan baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam la tusaayey isagoo wax kastaaba u cad yihiin oo rasuulka dadkiisa xumaanta ku dhex jirta wayna sheegi doonaa qaari xere eh ogaaday ayaa dacwadda markaa xilkeedii la saaray marka yacni muhimadda dacwadu waa muhimmad weyne in qofka xilliga la diyaarinaya xilli yaroo kooban bayna cashiyatin wa duxaaha inaanay noqonoo qofka intoo maanta dacwaddii loo yeedho berita baanu daaci noqone qofka in la diyaariyo oo wakti la siiyo oo xilliga diyaarinta iyo icdaadka daacigu wakti inuu qaato sida ragga qaar ninka intay maanta ka soo qabtaan maqaaxida beritana uu halkan soo istaago isaga oo sanqadhii qaadkuu cunayay sigaarkiisa bannaanka ay yeelan amaba laga yaaba xataa inuu siba qarsanayaba oo markuu banaanka ka baxo xagga sigaarka dabada kala wareegayo raada inta duub loo xidho daaci baa tahay soco kaa fiicani ma jirte qalad aad iyo aad u weyn weeye waana dembi laga gelaya dacwadda qofka muslimkaa ee daaciga ahi qofka muslimkaahee dad aan daaciga ahay wuu ka duwan yahay waa qof muddo soo wax soo qaatay wax soo akhriyey lasoo tarbiyeeyey tababar badan soo qaatay laakiin maantana fawaahishta ka kaale beritana daaci noqo qadiyadaasi qadiya shareecada sal kule maaha sheekh sheekh umar baa wuxuu ka sheekeeyey wuxuu uhi masaajid baanu soo gallo markaasaa nin baa ka kacay nin la garanayo oo dee ahlu maqaaxida ahaa dabeetana buu soo istaago wuxuu hi bismi illaahi raxmaan raxiim xadiisii aayad midna garan maayo dabadeetna wuxuu yihi suurad suuradaha qur-aanka ka mid a suurad hiblaayo malakuljibri may atixiyaadku hi atixiyaadka malakuljibri rasuulku calayhi salaatu wasalaam meel cirkii dhe dhulka dhexdooda ah ayay ku kala guddoomeen buu yidhi rasuulku kor buu baxo wuu duulay jibriilna wuu soo dhowaaday halkaa dhaxaa lagu kala qaata rasuulkaoo duula meel dhexa istaageen lama arag wuxuu ujeedaa baan u malaynayaa malaa salaada xilliga lasoo waajibinayay alisraa walmicraajkay ahayd marka waxaa loo jeedaa in qofka daaciga ahi wakti in la siiyo oo maalin iyo laba iyo bil iyo sanad aan lagu soo ururin caalimnimadiisiiyo daacinimadiisiiye in qofka aqoon iyo wakti la siiyaabay ku fiican tahay wa kaana qabla daka fii kaari xira yakhluu bidikri rabbihi can ilwaraa wa kaana rasuulku wuxuu ahaa qabla daaka intaa ka hor afartanka sano ka hor rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa fii qaari xira godka qaaru xira la yidhaahdo waa god ku yaalla maka oo maaragtay jabal thawr amba jabalulislaamna waa la dhahaa iminka jabalulislaam buurta islaamka buurtaasu ku dul yaallaa allahuma salli calaa muxamed wa kaana wuxuu ahaa qabla daa intaa ka hor wuxuu ahaa fii qaari xira godka qaaru xira la yidhahdo ku jiray muxuu samaynayey yakhluu bidikri rabbihi can ilwaraa wuxuu la khalaaweynayay rasuulku uu cidlo kula jiray ilaahay xuskiisa uu kala cidloonaayey can ilwaraa makhluuqaadka makhluuqaadku ka dhex baxay waxaanuu u banbaxay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu inuu keligii soo khalaaweeyo wa kaana wuxuu aha qabla daaka intaa ka hor fii qaari xira waa god yar oo laba mayl maka u jiray waagaasi oo lix boqol iyo soddon iyo afar mitir buurtu irtifaaceedu halka u sarrayso ku jira buurtu waa waxa weeyaan waa buur aad u dheer waa lagu daalaya saacad iyo badh baa loo socdaa waan u malaynaya qofku markuu xagga hoose ka bilaabo ee uu kor u baxo ma yara waa afar kilomitr iyo googo ayay noqonaysaa masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa afar kilomitr bay u jirtaa saddex qof oo keliya godka haddii la eegay saddex qof oo qura oo fadhfadhiiq ayuu qaadaya waa god yar god baaxad weyn lama aha saddex qof oo garbaa isku haya ama iska soo horjeeda ayuu ayuu godkaasi qaadayaa marka godka lala galo albaabka amba wajahaadda godka afkiisa ee bannaan qofku wuxuu arkayaa buuraha kale oo keliya iyo hawada iyo samada oo saafi ah ayuu qofku arkaya wax kaloo arkayaa ma jiro hadduu in yar dhinac isu barbaryana maka oo dhan wax ka qarsoomayaa ma jiraan rasuulka calayhi salaatu wasalaam meesha muxuu ka qabanayay markuu meeshaa tago ila waxay kuma soo degini waxna ma akhrin jirin waxna ma qori jirin godka markuu gale muxuu samayn jiray sanad walba dhowrkii sane u dambeeyey sanadkii kastaba hal bil buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku maqnaan jiray khadiija cuntada ugu geen jirtay saddexda waqti way kaga iman jirtay maalmaha qaar waxay kala hadashay rasuulka alayhi salaatu wasalaam inuu ka soo baxo laakiin rasuulka kama ogolaan halkaasuu seexanaya hal bil oo kaamila culimmadu waxay leeyihiin bisha ramadaan bay ahayd bisha ramadaan buu rasuulka alayhi salaatu wasalaam halkaas ka joogi jiray koob iyo tobanka bilood oo kalena wuu joogi jiray bannaanka rasuulku muxuu qaban jiray rasuulku wuxuu qaban jiray horta waxay leeyihin culimmadu waxa waxa waxaa meesha looga jeedaa waxay tahay waxaa loo sii gogol xaadhaayey rasuulka nebinimadiisa rasuulku dadka xumaantoodii oo dhan buu arkay quraysh gaalnimada iyo aklulmiita iyo ribada iyo awsaantay cunayaan iyo khamriga ay cabbayaan iyo fawaaxishta kale iyo zinada iyo dulmiga iyo isdhaca xumaantii dadkiisu ay ku jireen baa rasuulka calayh salaatu wasalaam daahir u noqotay qaybna kama ahayn marka wuxuu jeclaystay inuu ka dhex baxo uu aada u fikiro uu isweydiiyo wax xumaanti waa tane way muuqataa xumaantaniye jidkii xumaanta lagaga bixi lagaga bixi lahaa aaway culimada qaar waxay leeyihiin diinta nebiyullaahi ibraahim dad fara badan baa jiro oo wax ka mida sii haystay oo aan ku dhex milmin quraysh iyo xumaantooda oo ninkii dee waraqat ibnu nowfal oo kale ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo geeyey ayaa ka mid ahaa oo xumaantana wuu yaqaanay waxyaabo yaryar oo diinta nebiyullaahi ibraahim baaqi ka ahaana oo shirki nacaybkuu ka mid yahay oo sadaqadu ay ka mid tahay oo silatul arxaam iyo qaraabada la xidhiidha ay ka mid tahay waxyaabahaasoo dhan buu yaqaanay isaga maayo dhowr qof oo noocaasiya ayaa ayaa jiray rasuulku calayhi salaatu wasala lakin waxna ma akhrin jirin waxna ma qori jirin halkaa wuxuu utegey rasuulku keliya in uu ka dhex baxo quraysh xumaantooda uu arkay inuu fikiro wax weyn uu isweydiiyo oo nolosha iyo abuurka ilaahay iyo baaxaddiisa iyo xaaladdu noocay tahay iyo adduunkani inuu inaanay san loo sana quraysh ay u macaamilaysaa sidii loogu talagalay inaanu ahayn ee xaqiiqo kale ay jirto oo cibaado kale ay jirto rasuulka calayhi salaatu wasalaam saasuu meeshaa u tegey godkaas maxadaadkii iyo maraaxishii nolosha calayhi salaatu wasalaam marxalada cayiman oo calaamadsan ayay ka ayay ka mid tahay oo taariikhda islaamka way ku xusan tahay godkaasina wuu ku xusan yahay laakiin godkaasi miise gaara iyo fadli gaara iyo karaamo gaaroo uu leeyahy ma jirto lama soo booqdo xajka marka la tago mashaacirta ka mid maaha waajibaadka xajka ka mid maaha sunnayaashiisa ka mid maaha marka la tago xajka muslimiintu ay tagaan iyo dadka maka iyo madiine jooga ee aaggaa joogaa meel ay tagaan laga soo barakaysta maaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii nebiga uu noqday ma xusin oo moor waaryaadhahe meel baa jiri jirtay berigii hore aan tegi jire meeshaasi waa meel ku noqosho mudane meeshii aanu tagno asxaabtiina kama sugna rasuulka calayhi salaatu wasalaam kaas marka amaakinta iyo meelaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu tegey iyo meelaha uu fadhiistay iyo jidadka uu maray iyo godkaas iyo godkii kale ee jabalu nuur ku yaalla markii la baacsanayey uu galay meel la soo siyaarto iyo meel laga soo barakaysta midna maaha laakiin dad baa looga taagi waayey waataan idinku yidhi haddii meeshaa xajka aad tagto buur buur walba oo buuraamaka ka mid waa cadda waa caddaan niman eshiyaana oo bakistan iyo hindiya bangaladeesha ayaa meel walba dhagxaan buu xambaarsan yahay ciid buu xambaarsan yahay rasuulkaa maalin bartan maray rasuulkaa maalin mid baa hormar hor socdo sheekoo kule ina mari oo waxaan kala aqaanaa waddooyinkii rasuulku mari jiray iyo meeluhuu ku nasan jiray iyo godadkuu geli jiray iyo markaa nin kastaaba wuxuu sitaa bac dhan amba kiish dhan oo dhagxaan iyo ciid oo uu la qabanaya xaggii bangaladesh ula tegayo amba ula tegaya bakistan hadhowto kayuu baa loo soo gelayaayo waa ciiddii rasuulka calayhi salaatu wasalam saa la isku wada masaxayaayo islaanta dhali weyde iyo ka xanuunsanaaya iyo ka faqrigu raag ku raagay iyo waxyaabahaasaa ku indhabeela waa bidco iyo khuraafaad sida aanay taasi sax u ahayn ayaanay sax yaduna u ahayn tirooyinka rasuulka calayhi salaatu wasalaam afartan jir baa lagu soo saaray afartankani tiradan afartanka la yidhaha aartan tirooyinka soddonka iyo labaatanka iyo kontonka waxba kama sideeto arbaciin iyo saddex bilood iyo afar bilood alla waxaasi tirooyinka noocaasi karaamaad gaara ay wataan iyo fadli gaaroo ay wataan ma jiro dadka qaar baa waxa ibnu taymiya ka sheekeeye wuxuu leeyahay dadka qaar baa waxay ku khaas yeeleen adkaarta qaar iyo cibaadaadka qaar afartanka wuxuu leeyahay wa طaa'ifatun yajcaluuna alkhalwata arbaciina yowma wa yucadimuuna amra alarbaciiniya qaar dadka qaar baa waxay ka tix raaceen nebiga afartan jir baa lagu soo saaray ha markaa tirada afartanku way amran tahay oo way calaamadsan tahay bay yidhaahdeeno markaa waxay qabsanayaanba waxay odhanay war afartan inooga dhig amba dacwad ha ahaato ma ballan kale ha ahaato ama ganacsi ha haatee afartankii bay ka barakaysanayaan wa marka la sii weydiiyena waxay idhahan bianna allaha tacaala waacada muusa alaaiina leylatan waatamaha bicashrin waqad ruwiya ana muusa calayhi salaam saamaha waxay leehay afartanka cisho nebiyullaahi muuse ayaa soomay nebiyullaahi ciise ayaa soomay xilligii nebiyullaahi muuse la hadlay afartan cisho kadib baa lala hadlay tirooyin noocaasa wada arbaciina ayaa ku jira dee qur-aanka tirooyinka ku jirta arbaciin oo keliya maahe saddex cishona maaha arbaciinna maaha afar biloodoo qurana maaha kontonna maahe intaasoo tiraa ku jire tirooyinkaa faraha badan laftooda dee haddii ay dhab tahay waa inta macnaya loo sameeya tirooyinku tirooyin tacabuda maaha ilamaa la sheego saddex cisho ayaa la soomaa soddon cisho oo ramadaana baa la soomaa afartan cisho waata nebiyullahi muuse nebiyullaahi moxamed salawatu llahi alay wasalaam afartan sannadood baa lagu soo saaray dee marka waxaa lagaa rabaa camal afartan sano aad samayso inaad samaysato mana samaysanaysid waa khuraafaad iyo iyo turahaad wa bacda khamsiina min alacwaami madat licumri sayidi اlanaami usriya bihi asraa bihi اllaahu ilayhi fi dulam wafarada alkhamsa calayhi waxatam wuxuu leeyahay wa bacda khamsiina min alacwaami konton sano kadib konton jir markuu ahaa madad wa bacda khamsiina kadib konton min alacwaami sanada ah oo madad ka tagtay licumri sayidi اlanaami mudanihii dadka oo nebiyullaahi moxameda cimrigiisii ka tagtay konton jir markuu ahaa buu u jeedaaye asraa bihi اllaahu ilayhi fi dulam ilaahay wuxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam u gudiyey amba u dheelmiyey fi dulam mugdiyadii wa farada calayhi alkhamsa wa farada calayhi waxa uu ku waajibiyo ku faral yeelay alkhamsa shantii wa xatama waanu ku waajibiyey xatama iyo farada waa isla macne labaduba waa waa waajibinta waxa in la yeelo ay tahay in la khilaafana lagu dembaabayo alsraa wاlmicraaj ayuu meesha ka gelaya wuxuu leeyahay konton jir kadib asraa bihi اllaahu ilaahay baa gudiyey alsraa waa habeen gudka faasri biahlika subxaana اladii asraa bicabdihi leyla waxaa xumaan ka nasahan allihii addoonkiisa gudiyey habeenkii marka alsraa asalkeedu waxa weeyaan waa gudin micraajkuna waa korin loo baxo tacruju اlmalaa'ikatu wاruuxu malaa'igta iyo naftuba kor bay u baxaan qofka nafta marka laga qaado kor baa loo saaraa malaa'igtuna markay rawaxaysa camalkeeda ay dhammaysato kor bay u baxdaa ilayhi yascadu اlkelimu اطayibu wاlcamalu الsaalixu yarfacu camalka saalixahayna isna kor buu u baxaa marka waxyaabahaasoo dhami waxay tilmaamayaan almicraaj iyo alsraa baan ujeedaa alsraa waa gudinta iyo habeen socodka almicraajna waxa weeyaan waa in kor loo qaado rasuulka waxaa laga dhaqaajiyo laga gudiyey amba laga guuraysiiyey meesha la yidhaahdo maka dabeetana wuxuu gudoodigii ku tegey albeyt اlmaqdis filistiin ayuu ku tegey filistiin baa markaa laga dhaqaajiyo kor loo saaro oo micraajka uu ka bilaabmay ilamaa iyo maa shaa allah ilaa halkii ilah ka gaadhsiy ilaa sidrat اlmuntaha laga gaadhaaye xilligu habeen barhkii ayuu ahaa culimada qaar waxay leeyihiin niskii dambe habeenkii ayuu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu uu ka sheekeeyo wuxuu idhi aniga oo sii gamaya oo bayna annaa'imi walyaqdaan anigoo soo jeed iyo hurdo u dhaxeeya ayay ii yimaadeen labada malag way i kiciyeen waxay saareen dee makhluuqii buraaq la odhan jiray dadku meelahaas waxay ku sawiraan dee inan qurux badan oo timadheero xagga dambana faraska ah waxaasi waa ceeb moogta waxaasi waa ceeb suuradday ahayd waxaasna haddii taaan kuu sheegaya weeyaan waxay ka timi xaggaasi bangaladesh iyo kashmiir iyo bakistan ba waxaa lagu soo sawira waa khuraafaad waa iska khayaal uun buraaqu xayawaan waa la sifeeyey laakiin cid aragtay rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuu inoo sifeeyey rasuulkana muu soo sawirin cid kaloo aragtina ma jirto xayawaankaas ka hooseeya faraska dameerkana ka ka weyn ma baqalkana ka weyn ayuu ahaa dheeraynayso xawaariheeda cid gaadhaysa aanay jirin marka ay booddo halka ishu arka ay ishu ay arkaysa bay ku dhacaysaa mar labaadkana sidaasoo kale muddo yaroo kooban ba waxay ku gaadhay meeshaa la yidhaahdo bayt almaqdis halkaasoo markaa malaa'igtu ay ku sugaysay baa laga rasuulka laga qaado laga gelbiyey kor baa loo qaaday ilamaa iyo lagala gaadhaayo xaggaas sare ee samada la qabadsiiyey waxyaabaha ugu waaweyn rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrinkaa loo sameeyey ee israaga iyo micraajka loogu sameeyey waxay ahayd ahdaaf bay culimadu taxaan yani ujeedooyin fara badan baa ku jiray ujeedooyinka waxaa ugu weynaa rasuulka calayh isalaatu wasalaam waa loo soo waxyoonayay ilaahay awooddiisa jannada naarta malakuutu sama samada waxyaabaha jiro oo dhan rasuulka waa looga soo warramayay rasuulku ma arag sidaa innaka waan u rumaysannahay inay aakhira jirto janna inay jirto naari inay jirto ayna naku usoo arag u rumaysannahay ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u rumaysnaa maadaama rasuulku xilkaas uu qaaday waxa lagu maamuusayay bay idhaahdeen waxa rasuulka lagu sharfaayey in wax ka mida lasoo tuso waxyaabaha qaybiyaadka ah ee maqan ee jannada iyo naarta iyo rusushii ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo samada iyo malaa'igta iyo jannada iyo na- waxyaabahaasoo dhan in lasoo tuso mid bay ka mid ahayd midda labaad waxay idhaahdeen waxay calaamad u ahayd e, amba waxay horudhac u ahayd iyo gogoldhig hijrada iyo rasuulku inuu ka bixi doono maka oo madiine uu tegi doono markaa inuu maka ka dhaqaaqay oo baytulmaqdis uu tegey oo uu ka dhaqaaqo samada uu aaday waxay horudhac u tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu ka ka bixi doono maka oo uu tegi doono meeshaas maaragtay madiine la yidhaahdo waxaa ka mid a oo qodobka la wada arkay isna ahaa ahdaafta iyo ujeeddooyinka ka mid ahaa alisraa walmicraaj imtixaan iyo tamxiis dadka in la kala saaro rasuulkii ilaahay baan ahay qaar way beeniyeen qaarna way ogolaadeen waxyigii samada ka imanayay bay rumeeyeen qaarkood qaarna way diideen dabeeta arrin taa ka sii dhow oo rumayn gaara u baahan baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu sameeyey rasuulku wuxuu ka dha ka dhaqaaqay maka wuxuu tegey baytalmaqdis haddana samadii baan tegey isla caawa haddana waan soo noqday laba bilood oo kaamila loo socdaa maka iyo madiine waagaas maka iyo maka iyo iyo baytalmaqdis laba bilood baa loo socdaa oo safarku markuu bartaa ka dhaqaaqay ee uu tago ee la soo raro lixdan habeen baa la sugaaya wax kaaga dhowdhow ama marka qaarna habeen dheer maalmaha qaarna habeen ka badan dabadeedna waagii markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu beriyey ayuu qurayshu yimi wuxuu ku yidhi xalay toole waa lay dheelmiyey oo xaggaad qabatay waxaan tegey baytalmaqdis oo dabadeedna samadaan sii aaday oo dabadeedna waa lay soo celiyey ma isla xalay haa wixii horeba bikh bay dhahan wixii hore uu sheeg sheegayeyba maantun buu daraa ninkii odayga ahaa maantuu yidhi intaan xalay tegey baytalmaqdis iyagoo samada ma yaqaanaan ee waxay yaqaanaan baytalmaqdis intuu jiro markaase ma meeshaanu kaga soo noqonno labada bilood ayaa tidhi xalay baan tegey aan ka soo laba jeer noqday beentii adduunka ilaahay ugu weynaydba waa tan waxay ku yidhaahdeen qurayshaan dadka aan isugu kaayadhi mau sheegaysaa haa buu ku yidhi dadkii baa loo yeedhay waa loo sheegay dadkii meeshooga muslimiinta ahaa ee mu'miniinta ahaa way qaateen kufaartiina qaar fara badani way sii dideen rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waan tegey soo noqodkaan soo noqonaya waxaan soo maray safarkiinnii afartankii awraad dirateen ee dhexda ku soo jiray baan soo maray laba calaamadood baan idiin sheegaya waa mide safarkiinnii nimankii safarka waday oo seexday ayaan soo maray buuri weel weelashii ay cuntooyinka iyo biyuhu ugu jireen mid ka mida ayaan arkayo dabool ka dhacay dabeete dabool baan u saaray calaamadna waan u saaro calaamaddaa markay yimaadaan bay garan doonaan anaa xoolo anaa u daboolay buuhi bahalkii maaragtay daboolu ka dhacay waa mid waa midda labaade halkaa markay ka soo baxaan waxa u soo horreeya awrka noocaas iyo noocaas waxaana u dambeeya awrka noocaas iyo noocaas sheekadii markaa waa la soo gaabiyey soo arki maysid iyagu waxay lahaayeen waa been iyo waa tan waxaa la sugaya markaa soo intaasun ma aha allahu allahu akbar aynu sugnaba dee waa safarkii mar ha yimaado safarkii baa la wada sugay markii la safarku wuu soo aadaya banaanka loo wada baxay horta markiiba waxaa la arkay awrkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheega usoo horreeya waryaa walahi taasi waa run nimankii baa lagu yaaco waxay waryaadheen bal warrama intaas soo socoteen maxaa aragteen siloxa maanaa arag haddii laga tegi waayona nin baa markii dambe wuxuu haddii laga tegi waayo habeenkii habeen habeenada kaba intaanu seexannay meel halkaas ayaanu waxaanu daboolay weelkaygii mid ka mid aanu daboolay ka seexannay waxaanu soo toosnay iyadoo weelkii la daboolayoo waxna dusha laga saaray annaguna maanaan saarin xujadii ma soo ururta xujadii way soo ururta haddana waa gaalo oo may rumayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaas waxay ahayd imtixaan bay ahayd la imtixaamayo dadka muslimiinta iyo quraysh oo gaalo ah la ixtiraamayo qodobka u dambeeya ee meesha laga soo qaaday waxaa ka mid ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam geesinimadiisa diinta iyo dacwadda waa lagu dilaacayaa wixii xaqa waa la sheegaa dadka qaarna way ku diidi qaar ku jeclaa baa ku nacaya qaar kula socday baa kaa yaacaya qofka hadduu ka hadduu ka arrimiyo keliya ta shacbiyadda haddaad nin masaladaa sheegto bilaa lagaa yaaca bilaa lagu nacaa ila nin weyn baa too la dhegaystay imika oo masaajidaadu way buuxsamaano meeshaad muxaadaro ka gasho laguma kala kaco oo haddaad masle heblaaya sheegto hadda xaqa ama cidiba iman weydaa qofka hadduu taa ka fikiro waa mashkilad rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay tilmaamaysaa waxa uu wadaa inuu xaq yahay qadiyad la wada og yahay quraysh inay ku adkaanayso oo lagu shimbiro waaqlaynayo ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yihi daaha ka qaad rasuulku wuu la soo istaagay yaab bay noqotay quraysh way beeniyeen laakiin markii dambe halhal baa loo soo islaamay dad fara badan waagaa beeniyey dubba soo muslimeen waxyaabaa cajaa'ibka waxaa ka mid ahaa abu bakr radia allahu tacaala canhu abu bakr rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu la socday quraysh buu u sheegay wuxuu ku yihi rasuulku caynkaasuu yidhi idhaa garanay isaga adigu maxay kula tahay waa runtii buu ku yidhi waa runtii miyaad rumaysanaysaa haa war ninkaas beenaalaha waanu garanay waxaa nagaga sii daran bay dhahan kan wax walba rumaysanaya abubakarka waa run buu iska leeyahy mar walba anaa idiin sheegaya buu yidhi waxaan ka rumaystaa warka iyo diinta iyo waxyiga ayaa samada iga yimaada markaasuu ii sheegaa markaasaan rumaystay adna waxaa ka sheekaynaysaan samada iyomaa dhow iyo baytlmaqdis waaa laga rasuulku wuxuu iga soo warramaa samada iyo xagga ilaahay iyo malaa'igta iyo waxyigu iga soo warrama saan rumaystay idna waxaa ka sheekaynaysaan baytlmaqdis oo bil loo socdo yani horay arrinkan iga dhaafay buu ku leeyay aniga arrinkan shakigan iyo xisaabaha kani aniga way idaayeen marka waxay tilmaamaysaa muslimiinta laftooda in la imtixaamay kufaarta in la imtixaamay rasuulkana calayhi salaatu wasalaam geesinimadiisii in la muujiyey wa bacda acwaamin halaaثatin madat min bacdi micraaji الnabiyi wanqadat uudina biاlhijrati naxwa yahriba mac kuli muslimin lahu qad saxiba wa bacda acwaamin halaaثa saddex sano kadib oo madad ka tagtay min bacdi micraaji الnebiy nebiga micraajkiisii salawaatu اllaahi calayhi wasalaamu wanqadat oo soo idlaatay saddex sano kadib markaan ka sheekaynaya imika alisraa walmicraaj saddex sano kadib ayaa uudina bilhijrati loo oggolaaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu u hijroodo naxwa yahriba xagga yahrib maca kulli muslimin isagoo kasta isagoo wata muslim kasta oo rumeeye lahu isaga qad saxiba oo raacay cid kastoo asxaabtiisa ka mida wuxuu amray maka cidi kuma hadhi karto waa laga hijroonaya maca kulli muslimin uudina waxaa loo oggolaaday bilhijrati inuu ka qaxo uu u qaxo naxwa yasriba xagga madiina maca kulli muslimin lahu isagoo wata mid kastoo rumeeyey isaga qad saxibaa raacay rabiiclawal bay ahayd saddexiyo tobankii amba afariyo tobankii bicsada saddexiyo tobankii bicsada dabayaaqadeedii ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam yani saddexiyo toban sano markii uu nebi ahaa amba alisraa walmicraaj marka laga soo tiriyana saddex sano kadib ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa loo oggolaaday inuu hijroodo waxay ahayd marxalad cajo badan lafteedu oo maraaxisha dacwadda ka mid a rasuulka calayhi salaatu wasalaam dacwaddiisu waxay soo martay marxalado iyo heerar marba isbeddel uu ku dhacayo weji bay ku socotaa waxbaa dhacaya dabeete isbeddel baa dhacaya haddana waxbaa dhacaya haddana isbeddel baa dhacaya leanna waxay ahayd dacwad iyo diin koraysa ayay ahayd kufriga iyo gaalnimaduna hoos bay u socdeen islaamnimada rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu xambaarsan yahayna kor bay u socotay marka marxaladda la yidhaahdo waxay ahayd marxaladda hijradu waxay ahayd culimadu yidhahdeen waa marxalatun bayna marxalatayn marxalad laba marxalo u dhaxaysa ayay ahayd oo kala saartay marxaladdii muslimiinta la dhibaayey ee la baacsanayey ee la gumaysanayey maka ay joogeen iyo marxaladdii madiine intay usoo wareegeen dowladda ay noqdeen waa tii kala badhaysay yacni waxa kala guurkaasi wuxuu ku dhacay hijradii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa almarxalatu almakiya iyo almarxalatu almadaniya marxaladdii madaniga ahayd iyo tii makiga ahayd bay ahayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam intaanu maka u hijroo madiine u hijroonin wuxuu xaawilay inuu meel kale u hijroodo bal meel ka dhow madiina wuxuu tegey marka wuxuu u baxay daa'if weedinka maqle waxa ka dhacay ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka soo raacay maka ayuu ka baxay isagoo usaamat ibnu zayd wata wuxuu tegey daa'if saddexda nina walaalaha ree meeshaasi ka telinayey buu rasuulku isu bandhigay nin noocaasa baan ahay maxamed bni cabdilaahi baan ahay rasuul ilaahay soo diree baan ahay dayqaata nimankii odayaashaha hadal aada u xunoo qallafsan bay ku yihaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam may soo eryin oo keliye waxay usoo isugu yeedheen waxmagaratadii iyo maangaabkii dadkii waalwaallaa caruurtii dumarkii ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu soo diray dabeetna rasuulka waxa la yidhi soo bax rasuulku markuu soo baxay laba safoo dhaadheer ayaa loo sameeyey way dhegxameeyeen markaa way shideen rasuulka calayhi salaatu wasalaam way dakhreen ilaa madaxii madaxa dhiiggii kasoo ka soo dhacay rasuulka calayh isalaatu wasalaam gud- gundihiisa iyo lugaha uu ka dareeray rasuulka oo finisha oo dhiigbaxa oo gaajo iyo haraad iyo daal ay isu galeen ayaa rasuulka calayh isalaatu wasalaam wuxuu kusoo dhacay ee meel xoogaa ka sokaysa ee daa'if meesha la yidhaahdo halkaas oo qarnalmanaasil la odhan jiray ayuu rasuulka calayh isalaatu wasalaam fadhiistay waa meesha markaa malakul jibriil ay rasuulka calayh isalaatu wasalaam ugu yimi iyo boqorkii buuraha qaabilsanaa malakul jibriil baa wuxuu ku yidhi waanu ka warhaynaa qoomkaa siday kuu galeen reer makana waxay kaa soo saareen maka way ku- way ku diideen oo way ku cadibeen reer daa'ifna waa tana oo waa dhiigga waaba kan kaa muuqda waxaa ila socda boqorkii buuraha qaabilsanaa amar si maxaad samayn lahayd ninka daaciga ahee maanta awooddaa la siiya muxuu samayn lahaa ninka magaalo tegey ee diinta ugu baaqay ee wax kale aan ka doonahayn ee la soo garaacay ee la soo karbaasho ee la soo dakro ee la soo qadiya muxuu samayn lahaa dukun daagin ka samee baa odhan lahaa meeshaas soo maaha waa meel gaalowde rajo ma laha meeshaasiye soo baabii buu ku odhan lahaa raadkooda ayaan la arkin haddaad doonto buu ku idhaha ha ha isku dhufo buu odhan lahaa marka waxaa la hadlay boqorkii buuraha la malagii buuraha la hadlay wuxuu ku yidhi haddaad doonto labadan buuroodee waaweyn labada dhinac ka xigmaan isqabadsiinaya dub loo arki maayo laba buurood oo isu tegayn ba noqonayan dub loo arki maayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi bal arjuu an yukhrija allahu min duh- min min min aslaabihim man yacbud allaha waxdahu walaa yushriku bihi shayan may kuwani hadday i diideen waxaa rajo ka qabaa kuway dhali doonaan kuwaas inay ka soo baxaan dad mu'miniin inay ka soo baxaan kuwan haddii xataa ay daayaan oo aanay muslimiin noqon oo aanay mu'miniin noqon kuway dhali doonaan baan rajo ka qabaa inay diinta qaataan ee waxba ha cadaabina iska daa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay tilmaamaysaa dulqaadkiisa rasuulka markaa maku kusoo qisadu waa qiso aada u dheer oo imaam bukhaari baa ku wariyey kitaabkiisa qisadu waa qiso dheer maka rasuulku wuxuu ku soo galay isagoo magana magan buu kusoo galay maka ninkii reer maka ahaa ee qurashiga ahaa ee haashimiga ahaa ee dhaladka ahaa ee la yaqaanay magaaladiisii iyo gurigiisii iyo xaafadiisii markuu soo gelay wuxuu ku soo galay magan rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo bannaanka joogoo soo geli kari waayey ayaa nin qurayshi wuxuu ku yidhi soo gal oo maganteeda ku kaalay isaga iyo abuubakarba magan bay rasuulka calayhi salaam ay ku yimaadeen meesha la yidhaahdo abuubakarna mar baa la magan geliyey gaara isagana mar mar gaara la magan geliyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu wuu ka baxay mar labaadkii dambe ee yani bacd- bacda axdaasin wa bacda ayaamin qaliila wuu ka baxay maka waxaan u hijrooday ardu yarib iyo madiine xaggeeda waa ka ilahi subxana watacaala tilmaamay ilaa tansuruuhu faqad nasarahu اllahu id akhrajahu اladiina kafaruu ثaniya اثnayni id huma fi اlgaari id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana faأnzla allahu sakiinatahu calayhi waayadahu bijunuudi lam tarowha wajacala kalimaة اladiina kafaruu الsufla wakalimaة اllahi hiya اlculya wallahu casiizu xakiim yani ilahay wuxuu soo koobay suuradda sababta rasuulka calayh الsalaatu wasalaam maka uga baxay ganacsi doon mu ahayn kibir iyo iska ororodna may ahayne rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa la saaray haddaa rasuulka u gargaari weydaan ilaahay baa u gargaaray goorma id akhrajahu aladiina kafaruu markay markay saareen kuwii maaragtay gaaloobay rasuulka inay dilaan bay go'aansadeen waa meeshii u dambeysay waa la go'doomiyey waa la cunaqabateeyey waa la gaajaysiiyey gacantaa loola tago waa la garaacay waa la dacaayadeeyey wax kasta rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa lagu sameeyey wuu adkaystay xaaladdu waxay soo istaagtay inuu dillo kawaynu kaga siino markaasaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa loo ogolaaday inuu ka jaqaafiyo halkaasoo uu ka dhaqaajiyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu baxay isagoo qorshe iyo nidaam isku dubadhacsan oo habaysan ku baxay min maka ilaa almadiina rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu baxay bixitaanka rasuulku maka uu ka baxay hijrada shuruud fara yani duruus fara badan iyo casharo fara badan ayay culimmadu ka soo saareen oo waxaa ka mid ah asbaab qofku inuu qaato ilaahay inuu tala saarto itaalkiisa wuxuu qaban karana uu qabto ilaahay tala saaro asbaabtana qaado waxay ka dhigan tahay cidda wax badbaadin karta ee arrimaha kuu taabogelin karta waa ilaahay oo keliya taa marka hore aamin adiguna wixii aad qaban karta qabo rasuulku calayhi salaatu wasalaam asbaab buu qaatay ilaahay buu tala saartay asbaabtuu qaatay waxaa ka mid ahayd kow xilliga rasuulku calayhi salaatu wasalaam qabanqaabada uu galay rasuul gurigiisi wuxuu ka soo baxay xilli duhura abubakar buu gurigiisii xilli duhura aanu weligiiba ugu iman ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam abubakar ugu yimi wuxuu yidhi dadkaa o dhan iga wada saar waa laga saaray inkastoo culimada qaarnimo caaishaya baa soo hadhay oo dhegaysanay soo maqlaysay wuxuu u sheegay marka ilaahay inuu u ogolaaday inuu baxo waa sirta sirriyada in dacwaddu ay sir yeelato oo wax loo qariyo meelaha laga soo qaataa bay ka mid tahay waa mid rasuulka calayh salaatu wasalaam wuxuu diyaariyey zaadkii uu ku bixi lahaa iyo gaadiidkii rasuulka calayh salaatu wasalaam quraysh qorshuu u sameeyo caawaa la ballansiyey rasuulka calayh salaatu wasalaam in la dilo halkiisi wuxuu sii jiifiyey cali bna abi aalib waa qorshaha iyo alakhdu bilasbaab bay ka mid tahay waxaa ka mid a rasuulku markuu socday habeenkii o dhan la soconayey god buu galay haddee ilaahay buu tala saartay isagoo ilaahay tala saartay haddana dee ilaahayna tala saaro dee aadna dhaqdhaqaaqoo wax la kaalay xagla laaban xoolo kuma yimaadaan ilaahay arsaaqad weydiiso oo aadana shaqayso isdiidi maayaan laba hadaad tidhaahdo ilaahay baan tala saaranayaa dabeete waan soo fadhiisanaya gaajad baktiyaysa waa la hubaa cid wax kuu keenaysa cid cid kaa naxdo oo dee tidhahdo waar qofkan waxbaa u yara dhiman caadi maayo waxa la- waxay naga siiya ma ogiye laakiin dee soomaalida waxaa tidhaha xagla laaban xoolo kuma yimaadaan waa run waa asbaab in lala yimaado ilaahay subxaana watacala in la tala saarto waxaa ka mid a waxyaabaha laga qaatay in qofka muslimkaha yaqiinsado wax kastaaba ha dhacaane meesha libta iyo guushu ay ku dambaynaysaa waa alla kacabsiga alla kacabsiga iyo dadka alla ka cabsaday ayuunbaa libta iskale qofku hadduu jidkiisa haysto oo aanu leexleexan oo aanu baydhbaydhin oo aanu laba canlayn oo aanu laba codlayn qofka muslimkaahi tiisunbaa soconaysa aakhirka laakiin maxaa ka horaysa alistiqaamatu cala aariiq qofka muslimka ee jidka waa inu ku toosnaado waa inaanad maantana weji lahaan beritan aad weji kala lahaan waa inaad maantana wax fatwoon beritan aanad wax kala fatwoon sacuudiga waxa ka dhacaya wa idinka arkaya sacuudiga waxyaabaha ka dhacaya wa idinka arkaya raggii culimmada ahaa ee sanawaad sanawaad sanawaad ayaa waxay ku doodaayeen oo dadka ay meel daran kala kala dhaadhacayaan gabadhu gaadhiga ma kaxayn kartaa mise ma kaxayn karto waa masale fiqiya basida waa masale fiqiya oo aan weyneyn dumarku gawaadhida ma kaxayn karaan mise ma ma kaxayn karaan sacuudiga mas'aladaasi nooc shibu ijmaac bay ahayd shibu ijmaac yani wax la isku waafaqsan yahay oo kale ayay ahayd dad yar oo kooban baa waxay qabeen in loo eego masaalixda iyo mafaasidda gabadhu haddii gawa gawaadhida ay kaxayso oo waxyeel la-aanay ka imanahayn ceeb ku jirtaa ma jirto laakiin culimmada waaweyn ee sacuudiga oo dhan waxay isla waafaqsanayeen waa xaaraan maqdaca gabadhu gaadhi ma kaxayn karto odaygii meesha salmaani haystay odayaashii culimmada ahaa uu ka daba baxayoo wuxuu idhi gabadhu gawaadhida waa inay kaxayso ruksada iyo liisanka ninka iyo gabadhu way u siman yihiin muxuu daba dhigay iyadoo leegaya dawaabadda sharciga hadda waa salmaan ninka saare dawaabadda sharciga iyadoo leegayo ayaa ayaa la ogolaanaya wuu ogolaaday odaygi raggii weligoodba lahaa waa xaaraan ee cidda tidhaahda war malaa waa la isleeli karaa maylaha markiiba odaygo ka daba hadleeno ducada iyo hambalyada ka dhacaysa waad yaabaysa ma ma maxaa la qaataa ma tii shalay baa la qaataa mise tamaantaa la qaataa tii shalayta maxay ku salaysnayd ee xaaraanta ahayd tamaantii xalaashaay maxay ku salaysan tahay ragga qaar baa waxay tiraan weji u sameeye waxay idhaahdeen waa fatwada ayaa isbeddesho oo zamanka iyo wakhtigaa isbeddelo oo markii horena sibay ahayd maantana sibay ahayd oo maxaa isbeddelay shalaya maanta maxaa isbeddelay sacuudiga tobankii sane ee u dambeeyey iyo labaatankii sane ee u dambeeyey mafaasiddu inay sii badata mooyaane maxaa maxaa yaraaday iyo caalam caalamulislaami o dhan iyo caalamulcarabi oo dhan waxay tilmaamaysaa mararka qaar fataawuhu maaha fataawo sharciye waa fataawo lagu qiyaaso qofku soo ma tago dawaarlaha wuxuu dhahay shaar iyo talo soo kuma qiyaaso oo iyo khamiiska inta dherarkiisu waa intan balaciisu waa intan garbaa waa intan fataawo qofka leeg baa la samaynaya fataawo boqorka leeg boqorku muxuu doonayaa boqortooyadu maxay rabtaa diin maaha diin maaha siday malaa u tahay inay in looga hadla masaladaasoo midha muxaadara la idhaa laqad kasha laqad laqad saqata alqinaac malaa muxaadara noocaasi bay ku fiicantay in lago la idhaa bahalkii yaraaye niqaabkii dadka qaar saaraa wuu ka dhacay malaa muxaadaro noocaasabaa habboon waxaan u jeednaa qofka muslimka ee diintiisa hadduu haysto oo uu ku dheganaado marka la neceb yahay masalada iyo marka la jecel yahayba oo aanu leexleexan qofka muslimkaha waa inuu ogaado inay tiisa ku dambaynayso alcaaqibatu lilmuttaqiin dadka muttaqiinta ee alla kacabsiga leh ayaa aayaha leh oo tooda ay kusoo ururaysaa qodobka kale ee laga qaadan kara jirada waxaa ka mid a annasru maca asabr markaad sabirto ee aad adkaysato ee lagu dhibo kadib ayay guushu imanaysaa guul dabaq lagu sido oo hadiyadaho la isaga kaa keenaya ma jirto marka hore waa inaad kadeedantaa dabka waa inaad soo jiidhaa waa inaad soo muruxdaa markaasaa waxaad helaysaa guusha iyo libta markaasaad helaysaa rasuulka calayh salaatu wasalaam maxaa soo maray asxaabta maka intay joogeen maxaa soo maray dhibtaa markay ka soo tallaabeen ee maka madiine ay yimaadeen bay dowladdii heleen oo tamkiinkii ay heleen oo kelmadooda ay socotay oo macno ay yeesheen markaa dacwad bilaa dhibaatahayn ma socoto qofka haddii uu ku qiyaaso dacwadda waa dawad waa dacwad inuu iska habiyo dacwadaha qaar maanta waxaa loo galaa waa dacwad aan cidi baacsanahayn oo cidi eryanmaysa oo dee jadiidyada oo kale dee dadka adduunka nimanka haysta iska saaxiib yihiinoo toodaabay difaacaanoo markaa ninku wuu iska dugsanayaa bahasho wuu iska ag fadhiyayaa oo cid ma haysato cidi dabageli mayso oo cidi xidhi mayso cidi dacaa'idiin mayso oo cidi raacraaci mayso markaa uu iska iska dugsanaya laakiin qofka muslimkaa xaqa waxaa lagu yaqaanaa xaqa baatilkaa neceb ahlulxaqana ahlulbaatilkaa neceb haddii qofkii ahlulxaq ahaa ahlulxaqa sheeganayey aada aragto isagoo ahlulbaatilku ay ammaanayaan ay soo dhawaysanayaan hoosta ka xariiq calaamad su-aal saar qalin cas goobaabin sidaa u geli ninkaasi wuxuu wadaa xaq inaanu ahayn amba xaq barxan uu yahay ayaad ogaanaysa xaqna wuu wadaa baatilkiina waa la saaxiib xaqna wuu wadaa ahlulbaatilkiina wa way wada socdaan oo gees bay wada wadaanoo meel bay ka wada ridayaan isma qabato way fara badan yihiin waxyaabaha laga qaadanaya waktiga ayaa inagu yaro inagu kooban ugu dambayn waxaa ku jira mabdaa la yidhahdo kalaa ina maciya rabbii sayahdiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhexda markuu marayo waxaan ku idhi asbaab qofku waa inuu qaato ilaahayna waa inuu tala saarto rasuulku marka dhexda u marya calayhi salaatu wasalaam oo meel bannaana uu soo baxay quraysh rasuulka calayhi salaatu wasalaam madaxiisa waxay saareen boqol halaad abuubakarna boqol halaad ninka rasuulka soo qabta nolol iyo geeri boqol halaad oo cadis buu leeyahy waa hadiyadda iyo abaalmarinta ugu sarraysa waagaas oo halka maan dolarkuu maraayo shan iyo labaatan milyan oo dollar buu ninkaasi qaaday ninka hebel madaxiisa keenaa quraysh baa bilowday sheekada nimanka ninkan odayga ee xoogga weynle maanta adduunka jooga waa loogu horreeyey rasuulka iyo abubakar mid kastaba boqol halaad buu taagnaa ninka soo hela ama madaxiisa keena ama noloshiisa keena waxaa la siinayaa boqol halaad oo soconaya oo baarqabkii wata raggii markaa waa las rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa la soo waayay laakiin waxaa soo helay suraaqat ibnu malik ninkii la odhan jiray rasuulka oo bannaanka u baxay oo soconaya ayaa waxaa ka daba yimi suraaqat ibnu malik oo faraskiisii wato warankiisii wato oo seeftiisii wata abubakar baa arkay ninka soo ordaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu u jeedaa dabeete rasuulku isma bedelin isma bedelin maxaa jira waxaanu isu bedelin rasuulku ilaahay buu tala saartay itaalkiisa wuxuu qaban karayana wuu qabtay dabeete wuxuu aaminsan yahay ilaahay inaanu hoojinahayn ilaahay ma waxyeelaynayo maadaama waxba aanu hakran isagu ilaahayna wuu tala saartay cid allaaliya cid waxyeeli karaysa inaanay jirin ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam aaminsan yahay suraaqa usoo dhawaaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam abubakar wuxuu yidhi marna rasuulkaan xagga hore ka maraa marna xagga dambaan ka maraa rasuulka ilah weynu soo gaadhaya rasuulku ma soo eego ma ma ma milicsado ma baqanayo socodkiisii muu bedeleen muu tallaabo dheerayn caadi buu rasuulka alayh salatu wasalam soconaya waxbuu marka akhriyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi si u soo soconay ninkii suraaqa la odhan jiray ayaa faraskiisa labadii lugoodee hore ee dhulka saa u galeen baalkii buu ka duulay dub buu ugu noqday alaabtii baa ka daadatay wuu haabhaabtay alaabtii buu qaatay faraskii buu fuulay xaggii rasuulku soo dhaqaajiyey haddana wuu dhacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma soo eegin intaa uu dhacdhacayo kufkufaayo rasuulku ma soo eegayo saddex jeer markuu dhacay ayuu qayliyey waryaadhaheen waa bal istaaga ammaan ammaan baan idin siiye waxba idin yeelmaya istaaga rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu soo istaagay xaggiisii buu soo eegay markaasaa wuxuu yidhi wuu soo dhawaado markaasay wada hadleen qisadu way dheer tahay lakiin waxaan ujeedaa waxa weeyaan rasuulku markaa wuxuu aaminay maadaama asbaabtii uu qaatay ilaahayna uu tala saartay cid waxyeelaysaa ma jirto tamaaman waxay la mid tahay maalintii muusa ibnu cimraan sala allahu calayhi wasalam nebiyullaahi muuse markii fircoon uu soo baacsaday ee baddu ay ka hor timi qoomkiisi maxay ku yidhaahdeen waxay innaa lamudrakuun muuse waa layna hayaa fircoon oo ciidankiisii oo dhan wata ayaa daba daba ordaya in yaroo muslimiina oo kooban oo ubadkoodii wata oo haweenkoodii wata oon hub haysan oo itaal daran oo dacafaa ayaa dowlad dhanba baacsanaysa waxay kusoo beegmeen baddii baddii oo saa u haraaciyaysa oo mawjado cirkaa u baxayso ayay kusoo beegmeen xagga hore waxaa ka xigta baddi xagga dambena waxaa ka xiga ciidankii fircoon nimankii waxay yidhahdeen muusow walle maanta waa leenahay innaa lamudrakuun walle maanta waa laynahaya meel maanta aynu u baxnaa baddina waa tan ama waa fircawn ama badda ayna qaadaysa khalaas nebiy llahi muuse muxuu ku yidhi kalaa ina maciya rabbii sayahdiin may buu yidhi ilaahay baan leeya anugu ilaahay baa i hanuuninaya ilaahay baa jidii saaraya waa yaqiintu waa taas taankuuta yaqiinta qofka muslimka inuu aamino alcaaqibatu lilmuttaqiin midaas weeyaan wuxuu aaminay nebiyullaahi muuse maadaama uu asbaabtii la yimi ilaahayna uu tala saartay cid waxyeelaynaysaa ma jirto waxba mu aha karan haddii waddo kale uu helayo wuu mari lahaa hadduu qalab uu isticmaalo uu haysto wuu isticmaali lahaa wuxuu yidhi soo caynka xaaladdu ma aha ilahay baa jidii saaraya nebiyullahi muuse alkeebuu maray baddii baa waxay noqotay laamiyo wadooyin waaweyn oo la dhex qaadaa bay noqotay laba waddo keliya maaha laba iyo toban waddo ayaa ka dhex dilaacay baddii nebi muuse wuu dhex qaaday ciidankiisuna way mareen manay qoyin badda markii horeba ilaha meesha dhigay oo isku dhex daadiyey ilahay unbaa kala kaxeeyey waddo ka dhex sameeyey fircoon baa ka dameemiyey qoomkiisii badda sidaadii ku noqo baa laguhi way ku noqoto way ku qarqoomeen nebi muusena way cafidey iyo iyo qoomkiisii fircawn iyo qoomkiisiina way halaagtay awoodda ilaahayna waa taas marka qofka muslimka ahi waa inuu aamino awoodda ilaahay inay ka weyn tahay awood kasta ilaahay qofku meel u bixinayn baa meel u baxaa qofka ilaahay waxyeelaynaya ayuunbaa waxyeelaya ku dhacda arsaaqaduna waa caynkaa nafta iyo noloshuna waa caynkaas waayahay wuxuu leeyahay mualifku raximahullah ama naadimku وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت وبعد أعوام ثلاثة كذب سنوات صدح أو كتغي من بعد معراج النبي نبي معراج كيسي قداشي وانقضت أولا ماضي أي أودنا رسولك الله أقاد بالهجرة إن أهجرودو نحو يثرب حق يثرب مع كل مسلم استقوا وتمسلم كستا له مع كل مسلم كستور ميل له استقى وقد سحب صاحب لنو دمان أصحابته ودم إنه وضبحان أي الله فرق وبعدها انتا قداشي لما انتا الدبديد هجرة كذب كلف بالقتال رسولك وحا لقوة جبية دقالك يجهادك لشيعة الكفران والضلال إنه لدى قال لهم بهذا قال لماذا إيا بهذا باددة باددة إيا قال لماذا بهذا إنه لدى قال لهم قتال أي لما قعاوي قتال جهاد ماها قتال كتب عليكم القتال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين حتى أتوا إلا يقيم للدين الدين كي منقادين يقوه قانسا ودخلوا أي أسوغلين في السلم أي في الإسلام إسلام كأي سوغلين مدعنين الإدعان والإنقياد في صومالي قوى إسلامد يقوه قانسا وإسبيبي أي دين تسوغلين إن شاء الله قضب كاس يعني بدنا مشاريح دونا انت سنكسوك بكبيرنا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم